isagoo kelimad ka jeedinayay munaasabad wilaayada banaadir sake lacageed ay ku guddoonsiinaysay dad fuqaro ah ay waafayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere waxa uu qabaa'ilada soomaaliyeed ugu baaqay gaar ahaan qabaa'ilada muqdisho ku nool inay u istaagaan sidii ay isaga dhicin lahaayeen shishaayaha diinta iyo dalkaba kusoo duulay sidoo kalena afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa kale oo uu odayaasha iyo guud ahaan qabaa'ilada ugu baaqay inay la shaqeeyaan wilaayada banaadir
si guud qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo hadda odayaasha qaarna aynala joogaan inaan dhowr kelmadood dhaho kelmadda ugu horraysa waxaa weeye maxay qabaa'ilka soomaaliyeed waxaan leenahay ikhwaani dhulkii khaasatan reer muqdisho dhulkii gaala haysata cadow haysta cadowgaasna haddaan lala dagaalamin oon la bixinin waa makansana meesha hadduu makansadona waa adduun iyo aakhira beel adduunkuna dulli iyo wahni iyo gumaysi aan ku jiraynaa aakhirana haddii aan warka ilaahi subxaana wa tacaala khilaafnay culaysaa nooga imaanayo marka qabaa'ilka soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala diinta ilaahay garab istaaga hortiin diintan qabaa'ilaa soo garab istaagay awsi khasraj qabaa'il muslimiin ahaayeen diinta garabkay soo siiyeenna taariikhdaa xusaysa marka qabaa'ilka soomaaliyeed khaasatan qabaa'ilka degan reer muqdisho waxaan leenahay nimankii shalay maraykan oo waxa weeye ranjariski iyo wixii watay nimankii waxa weeye kalaashkoof kale hortegey waxa weye maalacad shalay loo baroor diiqaayey maanta waxay gaalada mamadow u fiirsanayaan waa fahmi la'na shalay maraykan maxaa lagula diriraya isagoo gaalnimo maahayn maanta maxaa afrikaanta loo fiirsana maxaa farqiya faariqu muxuu yahay fulinnimo iyo wahni un baa soo kordhay wax kaloo badismada kalaa ma jiraan waxaan leenahay qabaa'ilka soomaaliyeed guud ahaan khaasatan reer muqdisho waxaan le ilahay ka cabsada cadowga ilahay u istaaga in dalka iyo diinta iyo dadka laga qabto qadiyadda labaad oo le qabailka somaliyed waxaa weeye inay ka fogaadaan la tacaamulka nimanka gaalada ah iyo murtadiinta khaasatan oday dhaqameedyada iyo dadka cuqaasha sheegta ee muqdisho iyo meelaha kale la midkaaba soomaaliya dhan jooga waxaan leenahay gaaladaas hala tacaamulina waa cadow lagu soo duulay walaal nooma ahan ehel nooma ahan qaraabo nooma ahan war faraha ka qaada hala tacaamulina haddaadan xataa adigu la jihaadaynin war adigu ha soo dhisin gaalaha soo dhisin baarlamaan gaalaha soo dhisin waxaa weeye madax gaalaha soo dhisin cadow ha badin naftaadana ha baylhanin naftaadana ha baylhin oo ha ka dhigin waxaa weeye mid waxaa weeye hadur ha ka dhigin cadowna ha noo soo raacin cadowna ha noo soo badinin gurigaada ku ekow bis qabaa'ilka waxaan leenahay soomaaliyeed wilaayadaha lala shaqeeya khaasatan reer muqdisho wilaayada banaadir ee ka shaqaynaysa runtii maslaxadiina iyo dantiina ilahay inaan ka rajayna subxaana wa tacala ilahay u fuuri doono can qariibin ilahay u fuuri doono maxaan leenahay ha lala shaqeeyo ha loo soo kala dhaqtamo ha loo baari noqdo insha allahu tabaaraka wa tacaala dhinaca kale xilli magaalada muqdisho sannadihii ugu dambeeyey ay kusoo kordhayeen fisqiga iyo fasahaadka ayuu haddana sheekh cali dheere waxa uu digniin culus u jeediyey xarumaha caanka ku ah fisqigaasi sida xeebta liido waxaana uu sheegay inaanay loo dulqaadan karin fasaadka kusoo kordhay magaalada muqdisho waxaan rabaa guud ahaan ummadda soomaliya shacabka khaasatan reer muqdisho dhowr shay oo runtii soo korortay inaan ku baraarujinno inay aada iyo aada uga taxadiiraan shayga koowaad waxaa weeye fisqiga iyo munkarka iyo fasaadka kusoo badanaya meelaha ay gaaladu haysato khaasatan magaalada muqdisho awlaadii waa la fasaadiyey rag iyo dumar waxay noqdaanba awlaadii waa la fasaadiyey hoteelada iyo baararka qamriga lagu dhamo iyo waxa waye liido iyo sugunta liido iyo balaayada fisqiga iyo munkarka ka jira waxa waaye waxaa duulaan cad ay ku tahay akhlaaqda ummadda sideeda waa akhlaaq akhlaaqda ummad hadday ka dhimato ummaddaasi waa dhimatay ummad mar hadday akhlaaq weyso ummaddaas tagtay dhimatay waa tagtay ummaddaas gaaladuna marka way yaqaanaan meelaha noo daran way garanayaan waa cadowgeenna cadow maakira waaye meesha noo daranay yaqaanaan waxa waaye waxay ummadda kala dirirayaan akhlaaqadii kala dagaalamaya waxaad maqlayseen horey kuwan ay u saxeen maalin uu taga hargeysa laga sheegayay waxa la yidhaha xeerka jandarka la leeyahay oo inay qofku ay xor tahaybo yani qayd celiyaa sharciyaba uusan jirinba waa celiyaba oo xuduud sharciyaba inaysan jirinin halka marka hadday gaarto la yidhi nin dhallinyaro ah ama gabar dhallinyaro ah oo toddobiyo toban sideed iyo toban labaatan jirta oo la yidhi wax sharciyo ku celinaya ma jiro rabitaankaada ku soco rabitaankaada ku dhaqaaq la yidhi bilaahi calaykum maxaa ka soo haray maxaa soo baxay waxa weeye ummad khariban fasaadsan balaaya ku dhacday ayaa noo soo baxaysa ikhwaani waxaan rabnaa in dadka muslimiinta ay aad qadiyadda ayada ay uga digtoonaadaan culimada iyo waxgaradkana inaysan aamusnaanin maxaa yeelay ummad hadday munkarka fiirsato oo munkarka ay reebi weyso waxaa ku imaanaya cadaab caama ayaa ku imaan doona marka cadaab caama intuusan ugu imaanin culimada iyo waxgaradka iyo cuqaasha iyo intii wax tari kartaa inaysan fisqiga iyo munkarkaa jira inaysan ka aamusinin